qorasho ay ahlu sunna qabtay muddo lagu guda jiray in la xaliyo qorashadaasoo ahayd in xildhibaano ayaga u gaara laga siiyo golaha wakiilada dambiga hadda dhismaya miday jiitan runtii laakiin ilaahay mahadi ha ka daarto kadibna dadkii ka shaqeeyey oo dhaqanka iyo siyaasiyiinta iyo ganacsatada ahaa arrinkii guula kusoo dhamaaday waxaa lasu waafaqay labaatan xildhibaan in laga siiyo golaha wakiilada galmudug ahlu sharca arrinkuna waa arrin cuskan heshiiskii jabuuti dareen ka yimid oo ah midoogii ay sameeyeen galmudugtii hore iyo ahlu sunna waljamaaca inasoo shaqeyn marka waa arrinkaasaa la isku waafaqay insha allah hadduu shaqeeyana waxaan u malaynaa inuu sabab u noqon doono ilaahay idankii guul ka dhaarta dhismaha dowlad goboleedka galmudug hadda gacan u waayo heshiis horaa jiray oo ahlu sunna xubna siinaya mar aad ka hadlayseen sababta heshiiskaasi uu shaqayn waayeen waxay ahayd in aadan aqoonin in aanay jirin qaab kuraastii beelaha loo siin karo ahlu sunna sidee hadda qaab ugu hesheen aada ahlu sunna u siisaan labaatan xildhibaan ma beelahay ka imaanayaan mise ahlu sunna aad la imaanayso oo cidday rabta keensanaysa see loo maareynayaa
ahlusunna farkiin ahlusunna ka imaanayaan xildhibaanadu ayagaa magacaabaya laakiin si miisaanan oo aan luminayn miisaanka beelaha galmudug wax u qaybsadeen ismihii galmudug laba kun shan iyo tobankii isla isagiyaa la raacayaa beel kursi ugu darnaayana ma jirto beel kursi ka bu-aayana ma jirto muddo waxaa nibnaa maamul sameynta galmudug khilaafyo kala duwan oo marba heer gaarayay ayay u xayiraayeen hadda halkee halkan uga dhaqaaqaysaa maxay tahay tallaabada xigta mar haddii heshiis aada gaarteen ahlu sunna
horta in muddaha hadda process kuwa taagnaa arrimahaan hadda aan heshiiska ka gaarna awgeed laakiin barnaamijkii iyo dadkii qaban lahaa iyo jadwalkiisii iyo wixii oo dhan waa diyaar maantaba waxaan bilownay inaan ka shaqeyno sidii hore aynu socon lahaa wax ka dhiman oo processkaasi sugaayo oo aan ahayn heshiiskaasi hore inaba jirin marka sidaas aawigeed waa dhaqaaqaynaa waxa aan ku heshiinay ahlu sunnana inay amargareeyaa noo go-an haddii aan la yidhaahdo markaa inaan odayaashii iyo socdadii xildhibaanada iyo doorashooyinkii ka dambeeyey oo doorashada madaxda baarlamaanka galmudug iyo doorashada galmudug ee madaxweynaha iyo ra-isul wasaare ku-xigeenka intaasaan gelaynaa toos
waxaa jirta in meelo kala duwan oo maamul goboleedyo hadda galmudug ka horreeya oo kale la sheegay in cilada ay ka yimaadeen hanaankoodii doorashada jubbaland waxay dowladdu sheegtay inaanay aqoonsanayn koonfur galbeed waxaa dowladda lagu eedeeyay inay gacan maroojisay maxaa laga filan karaa inay dowladdu hadda ay ku wajahdo galmudug falastiin waxaan rabaa inaan kuu sheego annaga ama wasaarad ahaan ama xukuumad ahaan inteena mas-uuliyiinta oo meeshaan joogta iyo madaxda naga sareysaba waxaan go-aan ku qabnaa nagana go-an galmudug beeri waxay xaq leedahay inay hesho saxiixa wuxuu xaq leeyahay inuu helo degaankaanina uu helo dowlad ay u dhan yihiin oo ay wadaleeyihiin oo baahida ay u qabaan ama amni ama maamul ama horumar damaanad qaada taasina kuma imaan karto in aan cadaalad ahayn marka horeba wax lagu abuuro anagoo taas ku baraarugsan waxaan rabnaa inaan xaq tuujino waxaa galmudug ka dhaca markaan inay noqdaan waxay galmudug aqbalsan yihiin insha